bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan malaynayaa waa arin discipliinka ciidamada kamid ah una dhexeeya ciidamada contingentska uganda marka arintaasi waa arin dawladaas si gaara ukhoseysa oy iyakuna imika ay ku wadaan investigation anba baris siday wax u dhaceen waayahay idinku amisom haddaad tihiin guud ahaan eedeymahan goormaa idinkugu horreysay oo aada maqasheen
wallahi waa waktiga kuma oranayo laakiin arrimahani waa arrimo aan sidaa imika in dhawaana aan maqalay waxaanna waa wax ciidan kastaba disciplin ahaan isagu wixii uu qaban karayo isaga udhexaysa isaga uu qabanaya amisom marnaba waxba uma yeelayo waxaan xasuusinayaa ummadda ciidamada uganda halkay kaga yaaliin nabadeynta soomaaliya inta maxaa layidhaha halkaas ku dhibaatootay inta ku dhimatay iyo waxtarka maanta faa'iidadoodu ay leedahay inta aan tan isku mashquulin lahayn wixii yaryare meelahaas duulduul kasoo gaadha dawladaasi imika iyadaa ku jirta arrintaas waanad kala xaajoon kartiin afhayeenka ciidamadooda waayahay eedaha loo haysto saraakiishani ee uu ku jiro sida la sheegay taliyihii ciidamada uganda waxaa ka mid ah inay cunto iyo shidaal iibinayeen taasi waxa ay muujinaysaa inay si aada isdhexgal ula sameeyeen shacabka marka isdhexgalka noocaasi ee soo ma aha mid khatar ku ah guud ahaan ammaanka iyo sharafta ciidamada amisomed adiguba afhayeenka u tahay
wax aliya wixii sharafta ciidamada taabsanaya ciidanku intuuna dhulka soomaaliya soo galinba waa la tababaraa waa la gaadhsiiyaa xeer iyo sharci dhulkaas waxa yaala dhaqan waxa yaala hor sugaya nin kastaba waa loo soo sheegaa kuwa uganda kuwa jibuuti kuwa sieraleon haddii sharcigaasi ay ka boodaan in lala tiigsanayo oy maxkamado horjoogsan doonaanna way garanayaan sidaa la ajligeed sharafta amisom meelna ka taaban mayso waxna ka bedeli mayso intii ay jacaylkay u qabeen nabadeynta soomaaliya iyo go-aankii marka horeba ay soo gaareen wadanadaas halkaasa howlgalaya waa gartay sidee bay eedeymahan laakiin kusoo shaacbaxeen oo lagu ogaado saraakiishan loogu qaaday dalkoodiiyo maxkamaddu ay ku bilaabatay
wa wa wa wa waa process dheer weeyaan taasi ku anaku aan ka shaqeynayna maana waa ku daakhilaanaya oo ciidan kastaba uu ka fiirsanaya waxaasi wax anuna wax ka ogahay maaha waayahay in badan waxay u muuqataa inaad iska babacday laakiinse maxay tahay tallaabada la filan karo in laga qaado saraakiishaasi baaritaanka kadib haddiiba ay dhabowdo arrimaha loo haysto wakhtigan
way xun tahay way fool xun tahay amisomna meel bay kaga dhacaysaa waa run haddii arrintaas soo baxdo laakiin waxaan jeclahay inaan sugno go-aanka waxaasi kasoo baxa nimanka sharciga lala tiigsanayo ugu dambeyntii maxaa idinkaga qorsheysan falalka noocan oo kale ah inaysan mar kale ciidamada dhexdooda aysa ka dhicin ama aysa ku kicinba
wallahi aada baa loo looga foojigan yahay arrimaha caynkaas oo kalea inay dhacaan mar kastaba wixii dee na garab mara waa wax way na garab mari karaan laakiin inta badan xubno ka shaqeeya security-ga ciidamada dhexdooda iyo say ula dhaqmayaan ummadda waa waa arrimo meesha iska yaalla marka horeba